ururka midnimada gobolka hiiraan ayaa deeq biyaa gaarsiiya kaamka rasmi ee magaalada beledweyn kaasoo ay ku sugan yihiin barakacyaal aada u badan deeqdan biyaha ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan lixdan qoys taasoo ay soo sadaqaysteen walaalo muxsiniin ah shaafici cabdikariin cadow gudoomiyaha ururka midnimada gobolka hiiraan ayaa ka waramaya deeqdan kaamkan waxaan maanta ugu imaanay dad danyar ah oo oon aada u badan u hayay runtii markii aan biyaha u keenay kabacdina dadkan waxaan ka dareenay inay dadkan baahi badan ay u qabeen biyaha sidaa arkaysiinama dadkii iga horreeyey hore u sheegeenbo dad kaam ku jira ahaa waxay baahi aada u qabeen biyaha sidaad ka ari kartaanbo in biyihii dadkii saa'id ay ugu baahan mar waliba inay ku celinayaan hana loogu soo celiyo biyaha insha allah waan rajaynaynaa inta aan hawshaan ku dhex jirno hadduu ilaahay noo saamaxayna dadkaan aan u imaana kaamkaana waxaa waaye nolosha bini aadankani runtii waad dareemi kartaa qaybta biyaha ay ku leedahay haddii cuntada la yidhahdo ama biyaha dadku waxay aada ugu baahan yihiin inay mar waliba helaan biyo sababtoo biyaha waa lagu weyse qaataa maxaa la yidhahdaa waa la ysku daahiriyaa waa la cabaa maxaa waaye wax badan cuntadaa lagu kariyaa sababtoo la'aantood waxay tahay waa nolol kale ma jirto insha allah waa xilli kulul ramadaan ah waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu dadkan ilaahay roob u keeno ilaahay asaa dadkana wada deeqa waxaana ka faa'iidaystay qoysas gaarayo ilaa iyo lixdan qoys ka badan oo kaamkan ku jiray qaar ka mida qoysaskii ka faa'iidaysta ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay inay helaan biyahan midda kale biyaha waan u baahneen duudkaan kusoo xamaalin jirni meel hal sac loo soconaan biyaha kasoo dhaansan jirni alxamdulilah rabbilcaalamiin khayr alla annii siiyo waxaan kuu sheegay baahi badanna waan qabnaa waa iska dhibaataysannahay kaamaan iska joognaa reedanlayaan iska nahay midda kale biyaha noogu sii darnay raax waxaan ugu mahadcelinaynaa biyaha ay saaka noo keenan unugoo u baahan oo u dhibaataysan ayaa inoo keenan waa kuwaas waa dhaansanoohoynaa walaalahayna way mahadsan yihiin haddaantaana hadday wax kale noogu soo dar karaan oo inoo aweedan walaalaha soomaaliyeed waa u baahannahay aan noogu soo daraan wax kaleenta xataa hadday inoo aweedan biyahana waa kuwan waa dhaansan biyaha xataa inay noogu soo celaan waa kuwa u joodin in oomanahay ururka midnimada way mahadsan yihiin oo biyaha na soo gaarsa qoysaska barakacyaasha ee ku nool kaamamka magaalada beledweyn ayaa la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo ay ugu horrayso biyo yari